kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka toddobiyo labaatanaad yotamna markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yeruusaalem ayuu boqor ku ahaa lix iyo toban sannadood oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray yerusha ina saadoq oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman oo wuxuu wada yeelay sidii aabbihiis cusiyaha yeelay oo kale habase yeeshee ma uu gelin macbudkii rabbiga oo dadkiina weliba way sii xumaadeen oo isagu wuxuu dhisay iridii sare ee guriga rabbiga oo derbigii cofeel dushiisana wax badan buu ka dhisay oo haddana wuxuu magaalooyin ka dhisay dalka yuhuuda oo buuraha leh oo keynta dhexdeedana wuxuu ka dhisay qalcado iyo munaarado oo weliba wuxuu la diriray oo ka adkaaday boqorkii reer caamoon oo reer caamoonna isla sanadaasba waxay isagii siiyeen boqol talanti oo lacaga iyo toban kun oo kor oo sareena iyo toban kun oo kor oo shaciira oo reer caamoon intaas ayay siiyeen sannaddii labaad iyo sannaddii saddexaadba oo sidaasuu yootam u xoogaystay maxaa yeelay jidadkiisa ayuu ku hortoosiyey rabbiga ilaahaysa haddaba yootam falimihiisii kale iyo dagaaladiisii oo dhan iyo jidadkiisii oo dhanbu waxay ku qoran yihiin kitaabkii boqorrada dalka israa'iil iyo dalka yuhuuda markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yeruusaalemna lix iyo toban sannadood buu boqor ku ahaa markaasaa yootam dhintay oo la seexday awowayaashiis oo waxaa lagu aasay magaaladii daawud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii axaas